Tababarkan oo lagu baranayay xalinta khilaafaadka isla markaana ay soo qabanqaabiyeen maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa magaalada Gaalkacyo looga furay ururada haweenka gobolka Muduga waxaa furitaanka tababarka ka qayb galay maamulka degmada Gaalkacyo haween iyo waxgarada gudoomiyaha xaafadda Israac Burhaan Maxamed Faarax oo ku hadlayay afka gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Gaalkacyo ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan sidaa u jeedaanba tababarkaas ku saabsan yahay mawaadiic aada muhiim uga ah gobolkeennan mudug oo ah xalinta khilaafaadka runtii markii laga hadlayo xalinta khilaafaadka iyo magaranaysaa iyo nabadda waa waxa ugu muhiimsanoo maanta gobolka mudug uu baahi u qabo ma jiro maanta wax ka muhiimsan in qofka bilo-aadanka uu nabad ku noolaado ma jiro qofka bilo-aadanka wax ka muhiimsan oo uga muhiimsan inuu badqabkiisa iyo nabadiisa uu iyaalsado waxaan rajaynayaa tababarkan wuxuu inoo soconayaa muddo shan beri ah qaar ka mid ah haweenka loo qabtay tababarka ayaa sheegay inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo nabadda qoryaha isu sita soomaaliya oo dhan guud ahaan gaar ahaan gobolka mudug waxaan leenahay qoryaha iska dhiga nabadda qaata waxa aad dilaysaa waa garabkaagii waxa aad maaragtay ku socotaa waa jidkii jahanama dhulkan laysku haysto waa dhul ina ka guurimayo meeshiisu oo layaa gobolka mudug intuu ka tago dhulkaani oo lagu yeesho gobolada kaleo soomaaliya ama wadamada dariska aadimayo ilaahayuu inoo caroon oo raxmadiisa idanka qadin waxa dhulka lagu deganaada ama lagu daaqa waa naxariista ilaahay iyo roobka haddii dhiigga iyo macaasidu badatada naxariista ilaahay waa la waayayaa
aada iyo aada ugu faraxsanahay saaka inaan kasoo qayb galo nabadda gobolkaanina waa lafdhabar weeye gobolkaani waa gobol ay soo daashadeen awal colaado iyo dhibaatooyin ay soo daashadeen hadda kadibna uma baahna gobolkaani wuxuu u baahan yahay isdhexgal nabadgelyo iyo wuxuu nagu deeqaa nabad allow nabad allow nabad caamahoon cidna laga toogin oo aan gal iyo cawaankii ku jirin kuwii ciribta noo siibay oo aan igaad lagu soo cirin iyo kuwii cudurka noo keenay oo laaluushkii la cuni jiray ciidda lagu daashay oo colaadii la ilaaway oo nabadu caan noqotay oo ciduhu cirifka intay isku qabteen dhallintu wada caweynayso oo calankeenii babanaayo oo cadowgiisii ooynaayo baan kaa codsaday alla mudug caam ugu keenaan leh tababarkan oo socon doona muddo shan maalin ah ayaa door ka qaadan doono in haweenka ay ka shaqeeyaan nabadda iyo xalinta khilaafaadka